إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ciidamada baangaraafta ayaa xalay oday waayeel ah ku dilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose maamulka jabuuti ayaa mar kale ku celiyey inay xabashida siinayaan bad ku taala meel u dhow xadbeenaadka itoobiya iyo soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku diriiray xarunta baarlamaanka maamulkaasi baarlamaanka maamulka somalilan ayaa laalay dalab ugu yimid maamulkaas oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan maxamed abiib faahfaahin ayaa laga helayaa afdub dalka koonfur afrika lagu geystay wiil dhallinyaro ah oo gaari tagsi ah ku shaqaysan jiray munaasabad lagu soo xirayey ololihii dacwada ahaa ee muddada halka bil ah ka socotay wilaayada baay ayaa ka dhacday magaalada buulafulaay dowladda uganda ayaa ka walaacsan digniin loo diray oo la xiriira in gudaha dalkeeda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro laayaan ah ka geysato qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada baangarafta ayaa xalay oday waayeel ah ku dilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose warkaasi cabdisamed ayaa ka waramaya wararka saakay aynu ka helayno degmada tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramayay in habeennimadii xalay maleeshiyada baangaraaf ay dhibaato ka geysteen degmada tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyada baangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa xalay magaalada tooratoorow ku dhex dilay qof shacab ah oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi xilli dambe oo xalay ahayey maleeshiyadu waxa ay tageen degmada tooratoorow iyaguna goobtiisa ganacsi ku dhex dilay nin oday waayeel ah oo toddobaatan jir ahaa kaasi oo la sheegay inuu ka shaqaynayo maqaayadiisa odayga ay dileen wiilkiisa oo aan qadka taleefonka kula xiriirnay ayaa wuxuu inooga waramay sida ay xalay halkaasi wax uga dhaceen halkii orortona meesha waa soo weeraral sami gaalada meesha soo weerare marka iyo aabahey hadla dilay adiga aabbaha meel ku dileen aabu maqaayada lagu dhex dilay sami walaahi qaabka loo dilay ilaa hadda aniga ma fahmi kariya laakiin hadda markii la ii sheegay waxaa xabad ku taalo oo xabad ku dhacdaa la ii sheegay wadnaha igu dhax xabadda waa garta waa goorma markay xabadda ku dhufanayaan waktigii eetaa masheegi karniyo saaka meedka markii la arkay wadnaha ina xabad ugu taala la arkay haye ciidamadan marka goormay soo galeen awal deegaanka deegaanka waktigii soo gala masheegi kari bu masheegi kari waa gartay maqaayadda xilligaas muxuu ka qabanay xilli la jiifo maadaama ahayd waa ma soo kacsadaa soo kacsaa maqaayadda socdaa siya maqaayadda uu ka shaqaynayo miya haa maqaayadda shaqeynaa meesha socdaa haa waa garta ka waran marka aabe magaciis maxaa la dhihi jiray rashiid cabdi magaciisa qonton waa qonton
sidoo kale nabadoonka ninka odayga ah way dileen maleeshiyada baangaraaf iyo sidoo kale qaar ka mid a eheladiisa ayaan la hadalnay waxayna inooga warbixiyeen qaabka ay maleeshiyada baangaraaf u dileen ninka shacabka ah ninkaanna waxaa anaa la wadoonkiisa ahay maqayow ku shaqeeyaa toorotorow waa iska caawo laba doonkiisaan ahay naagna waa ku qabaa meesha usu ku shaqeeya koo ka weyn waaye albaabkiisu ku jiro xabadda ku dhacdisay hadla sheeg wey yaa ku dhufta xabadda ya gaalna ku dhuftay gaalada murta murtaliida kunin macnaha bacawo bacawe murtaka wadaadka oday la dilay aabbeey waaye gabadhiisaan qabaa mafahant odayga maqaayadiisa uu ku jiray meeshaa looga tagay waa la kor istaagay gaaladaa dishay kuwa oo bangaraaf gaalada kufaarnimo waay kuwaas kufaar waaye kuwaas beena iska sheegayaan wax gaalo oo war iska sheegay xalal naagle waaye naagi waaye kuwaas warkooda anaga kuma jirno wax shabaab lagu dagaaltamayo ma jirto way imaadeen ninkan maskiinkaas oo meeshiis ku jiro ay ku tax dileen oday da-diisan toddobaatan jir waaye nin oo iska xamaalsaayo waaye ilmihiis waa maalsaayo oo shaqaysanaya waaye sambuuso iska samaysaayo meeshaa lagu dhex tagay baf baf baf meeshaa lagu dilay waxay sidoo kale sheegeen in saakay ay ku guda jiraan inay aasaan odayga waayeelka ah oo xalay sagaal saac ay dileen maleeshiyada baangaraaf
weli mala caasan haddaa meedkiiski weynaa waa garta maxay la gudbeen marka haddii hadda saas dadkiini loo laynaayo adinkuna waxa weeyaan dadkii aan la kala soocaynin maxaa maxaa maxay la gudboon dadka maxaa la gudboon wallahi anaga gaaladaas oo gaalada dhashay in loo imaadaan mu- wixii muslimiin ay baabi'iyaan ay dhahaan sarkaal shabaabaa soo dilnay taanaa soo yeelnay nin toddobaatan jiro oo ilmihiis uu hamaashahayo sambuudkiisa booliisku samaysahay aa meesha lagu dilay maxaa loo dilay sababta loo dilay maxay tahay nin muslim waay nin muslimaa dishiye maxaa u dishay sababta loo dilay aab la yaabanahay ninkaa muslimnimo ku dhintay asan muslim oo ahay dadiisu jir oo ahayd marka sambuud booliisu samayhahay maqaayadaa looga dhex tagay meeshaa lagu dilay ciidanka bangaraaf ee caloosha dushaqaystayaasha ah islamarkaana ay ku ugaarata dowladda maraykanka ayaa caado ka dhigtay dhibaateynta dadka shacabka ah gaar ahaan xiliyada ay habeenkii dadka hurdaan iyagoona marka ay dhibaatada geystaan kadib isaga carara deegaanada maamulka jabuuti ayaa mar kale ku celiyey inay xabashida siinayaan bad ku taala meel u dhow xandaabka etoobiya iyo soomaaliya warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya iyadoo weli ay taagan tahay hadalhaynta iyo saameynta ka dhalatay warkii dhowaano ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku sheegtay in ay dekad iyo badba ku siinayso dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay mar kale dowladda jabuuti ku soo celisay hadalkaasi mida ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jabuuti oo lagu magacaabo cabdaaw ciise buulle ayaa waxa uu sheegay in jabuuti ay weli ka go'an tahay inay dekad iyo badba siiso xabashida etoobiya taas oo ay maaraynteeda si buuxda ula wareegayso dowladda xabashida xildhibaankan ayaa waxa uu tilmaamay dekadda ay u qorsheeyeen inay siiyaan dowladda xabashida iyo halka ay ku taallo waxa uu carabka ku dhuftay in dekadda tujuur ah oo boqol kilomitir u jirto xadabeenaadka etoobiya ay si buuxda ugu wareejin doonaan xabashida etoobiya islamarkaana sidii ay doonayaan ay ugu intifaaci karaan isagoo hadalkiisa sii watay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda jabuuti ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha jabuuti geelle iyo dowladdiisuba waxa ay qaateen qaraar ah inay dowladda etoobiya ku wareejiyaan dekadda tujuura iyadoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in dowladda xabashida etoobiya damaceeda uu yahay saldhig xagga badda ah iyo dekadae iyadu maamulato oo ay ujeeddadeedu ahayn inay hesho marin keliya ay wax ka dhofsato loogana soo dhoofiyo arrintaas oo tilmaamayso damaca fog ee dowladda xabashida etoobiya islamarkaana aysan waxa dan ah ka lahayn warka ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku sheegtay inay dekad iyo badba ku siinayso dowladda xabashida si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda wax war rasmi ah kama soo bixin dhanka dowladda xabashida oo ku aadan warkan ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku tilmaantay inay bad iyo dekadba ku siinayso dowladda xabashida xildhibaano ka tirsan maamulka somalilan ayaa ku diriiray xarunta baarlamaanka maamulkaas warkaasi qodob kale oo ku aadan baarlamaanka maamulka somalilan oo laale dalab ugu yimid maamulkaas oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan maxamed abiib waxaa mar kale soo jeedinaya cabdisamed baarlamaanka maamulka somalilan ayaa maanta waxa ay yeesheen kulan kaasi uu ka dhashay gacan ka hadal kulanka waxaa isugu yimid waxaa loogu yeero golaha wakiilada maamulka somalilan waxaana isugu wacay oo halkaasi isugu yeeray madaxtooyada maamulka somalilan iyadoona usoo gudbisay dacwad ka dhanna xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas madaxtooyada maamulka somalilan ayaa baarlamaanka usoo jeedisay inay xasaanada ka xayuubiyaan xildhibaanada ayaa gebi ahaan ballaalay xasaanad ka xayuubintii madaxtooyada somalilan ay kasoo gudbisay xildhibaan maxamed abiib iyadoona maalinkii labaad uu xildhibaanku ku xiran yahay xabsi ku yaala magaalada hargeysa dhinac kale fadhigii ay yeesheen xildhibaanada ayaa waxaa ka dhashay gacan ka hadal waxayna kaamiraduhu soo qabanayeen xildhibaano isdiriraya xildhibaan barkhad iyo xildhibaan kale ayaa la arkaya iyagoo si toos ah u diriraya labada xildhibaan ayaa isla dhacay agabki yaalay miisaska ay ku fadhiyeen sidoo kalena gacmaha ay iskula tageen waxaana intaa kadib kala qabtay qaar ka mid a xildhibaanadii ay kulanka ku wada fadhiyeen si kastaba waxaa maalinkii labaad xiran xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan kaasoo maalinkii shalay sirdoonka maamulkaas ay ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa kadib markii uu kasoo laabtay dalka imaaraadka carabta faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa afduub dalka koonfur afrika lagu geystay wiil dhallinyaro ah oo gaari taksi ah ku shaqaysan jiray sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar kooxa burcad koonfur afrikaana ayaa afduub u geystay wiilkan dhallinyarada ee soomaaliga ah oo lagu magacaabo yuusuf cali shiine kaas oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalkaasi koonfur afrika yuusuf ayaa kooxdan burcad afduubtay kadibna u geystay jirdil xoogan kaas oo la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala waddankaasi ugu dambeyntii yuusuf waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray gudoomiyaha dhallinyarada soomaalida ee ku sugan dalkaasi koonfur afrika cartan cabdikariin ayaa ka warbixiyey qaabkii loo dilay yuusuf cali shiine inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi inaa ilayhi raajicuun yuusuf cali shiino wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo track driver ah traga inta uu maalmaha uusan shaqaynayna ku shaqaysto baabuurkan ubarka ah nin ganacsado ahaa magaaladan laga yaqaano caanka ah nin aada u fiican ayuu ahaa waxaa la waayey maalintii jimcaha saacaddu markay ahayd tobankii iyo bar isagoo ku guda jira raadinta nolol maalmeedkiisa sida inuu ka shaqaynayo maalintaas iyada ah ubarka gawaarida loo yaqaano ayuu watay iyo booltiga dhalinyaro madow ah oo afar ah ayaa waxay ka soo raaceen galvan meesha la yihaaho william movite kadib markaas ayaa dad ugu wardambeysay markii adiga abaarihii maqribkii oo kale dhalinyarada ubarka inta badan way wada sheekeystaan markii la waayey dadkii tuhun ayaa wada galay raadinaa la galay telefoonkiisaa la wacay yuusuf muusan ahayn dadka telefoonada damiya telefoonkiisaa la wacay telefoonkiis markii la wacay abaarihii maqribadii oo kale oo la waayey dadkii odhan duhun ayaa galay raadintiisaan galnay inta aan raadintiisii ku guda jirnay habeenkii oo dhan saddex saac iyo bar maray tahay dadka xaafadii wax noo soo baxa waan waynay waxaan warbixinna siiye waan waynay habeenkii oo dhan waxaan ka raadinayn godadka qashimada oo aagaas ah ayaa waxaan hadnay information ah in nin wiilka qayb qashin ah oo ku yataalo guaduwezi meel la yidhaaho qashinka lagu tuuro oo main dran ah ee aan lagu tuuray afkay ka xireen gacmaha way ka xireen madaxana jug weyn ay ka gaarsiiyeen taasoo markii dambabo isbitaalka aan ula soo cararnay alxamdulilaah saakay un dhakhaatiirta noo sheegeen in walaalkeena uu geeriyooday alxamdulilaah ilaah subxaana watacaala mahad iska leh geeriduna waa xaq laakiin yuusuf wuxuu ahaa nin aada u fiican ilaah subxaana watacaala gadaashiisna ma fidneeyo isagana waxaan u rajaynaynaa jannatulfirdows alaclaa insha allah dilalka bareerka iyo kuwa qarsoodiga ayaa loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi koonfur afrika ayaa muddooyinkii dambe aada u soo badanaya dhowaan ayayd markii sidan oo kale loo dilay ganacsado soomaali oo lagu magacaabi jiray xuseen shiikii cabdiweli kaas oo lagu dilay goobtiisa ganacsi munaasabad lagu soo xirayey ololihii dacwada ahaa ee muddada halka bil ah ka socotay wilaayada baay ayaa ka dhacday magaalada bulafulay warbixinta warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya wilaayada islaamiga ee baay ayaa waxay soo gabagabaysay xamladii irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad oo dhowaan looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga muddo bil ah oo ay wilaayada baay ka socotay xamlada ayaa waxa ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyey degmada bulafulay ee gobolkaasi xamladan ayaa waxay gaartay dhammaan deegaanada u kaaramiyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana munaasabada lagu soo gabagabenayay xamladani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada baay nabadoono salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo munaasabada ka soo qayb galay ayaa wuxuu madasha ka jeediyey kelmaduu si kooban uga hadlayo xamlada deegaanadii dadka la gaarsiiyey سجود حملدي إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد إلهي فضل سبحانه وتعالى حملدا سيمي حب الله وتي لباتن إلى مدى محرم يا حب الله وتي صدق معلومات لأن كتلقى لصدق معلومات بحمد الله تبارك وتعالى وقب صنتي ما إلى أرك ورا حملدا ما هيتي حملدا إنك سامين بدنايتي قيبتي هرا أو توعيد هيتي حملدا إنك سامين بدنايتي أو ولاية قيبو جشل بدلن لن دتك كنول ديرتي ديجا مدي لن ديرت دجموين كسيادك أهو ولاية كقابن تدجمية رافت مرله تولين شيء أنت مهم كأنا وذا ديرت بل آلا إيونيتي ورلوك ورابو باديدة intiyo badan xataa xamlada bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala may arka kornay deerti geeka ama gaaljar nagadoy ama beeroley nagadoy ama ganacsi nagadoy ama waalid nagado ama arday ama golowal barasho nagadeena lanku war hayna macluumadaasi in deerna oo walaayada ka dhex nool bay la arka hore animaaba injarna hojaroono waltirsan nagada koran intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha garre ugaas ibraahim mad isxaaq iyo suldaanka guud ee beesha elay suldaan cabduqaadir sheekh cabdi ciise daadeey xamladii oo halka bilood la kadigayey oo maalin kasta culummadii iyo odayaalkii oo kadigayeen yaa horta xabladun ka hisaabsanta geedda ismayl kuga badaayay may haytay inay fiskeeda laka baabi'iyay meelon kuma himsin oo dhibka wadata may haytay daroogada macsiyada shay kastaba oo waxawaay oo islaamka dhibaw inay laku wada ruujiye xamladaasoo runtii ilaahay tabaaraka watacaala ninkuweeli goobjoog gebagabadiiyo iyo gunaanadshe iyo markii soctayba xamlada xamladaasoo runtii magaashaba magaa cajiib ah eeysi isinba dheegasan irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waa xamlo cajiib ah oo hadda ka hor runtii ay hor argay ay hor dheegi aw waa xamla oo eed qiimi iyo qaayo nle lama jaanib iiba xoog saarti jaanibka waa ijtimaac oo islaamiga ee muslimiinta aho runtii fisqiyaad iyo munkaraad iyo dhibaataha ku dayrasay dhinac aalaadka oo xagga baraha bulshada unaga noo hirinyi naanin xawli jaray sida moobil wiinyaalka naaninka shabaay moobiladaas u weyn qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan degmada bulafulay ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxayna sheegay inay dhaqangelini doonaan wixii qodobey xamlada lagu sheegay ayna ku dadaali doonaan ilaalinta anshaxa iyo akhlaaqda bulshada oo xamladii oo socotay gebagabadii aan hadda koley ate walahadana ninkiweeri walbadan hore nisfari iyo haddana ta'kiid iyo haddana marlamaad sii adkeeyahay xamlada oo ah irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad marka maylan baahanyo oo meela unaninka eedantaa dama eetaa walaa la sheegahayo manhiyaadka la leeyahy manhigaasi horta waa reebtoon waa lisfirahayo liska reebahayo waa macnaha annaga wixii muhiimaad ahaan kolley oo nala faray inay fartoonaana ayaa muhiim ah marka barnaamijkaas si toosaan aan u qaadanay dareenkeedana waana galay horayna waa u dhaafnay dhowaana ay ahayd markii sidan oo kale xamlada irshaad lumah ilaa sabiili rashaad lagu soo gebagabeeyey wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe jubbada hoose iyo shabeellada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii dowladda uganda ayaa ka walaacsan digniino loo diray oo la xidhiira in gudaha dalkeeda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerara laayaanah ka geysato tafaasiil ku aadan warkaasi cabdalle mukhtaar ayaa ka waramaya waxaa waddanka uganda ka taagan cabsi ay ka qabaan inuu dalkaasi ka dhaco weeraro ay soo qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu sheegay afhayeenka booliska uganda kitumu rusoke kitumu ayaa sheegay in xogtan digniinta ah uu ka helay waxaa loogu yeero qaramada midoobay iyo safaaradda mareykanka ee waddanka uganda xogtan ayaa walaac badan ku abuurtay dowladda dalkaasi waxayna bilowday xukuumadda kambala inay aad u adkayso ammaanka magaalooyinka waddankaasi meelaha ay sheegeen in weerarkan looga cabsi qabo inuu ka dhaco waxaa ka mid ah safaaradda mareykanka ee dalkaasi iyo xarumaha qaramada midoobay goobahan ayaana si gaar ah loo ilaalinayaa xilligan goobaha sida gaarka ah loo magacaabay ee looga digay dadka u dhashay mareykanka inay tagaanna waxaa ka mid ah goobaha dalxiiska iyo isku imaatinada sida lagu sheegay warka ka soo baxay safaaradda mareykanka ee waddanka uganda dowladda uganda ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed waxayna duulaankeeda qar iska tuurka ah ay ku dishay dadyow aad u fara badan oo rayid ah waxaana ugu dambeeyey dilal arxandarro ah oo ay u geysatay dad beeraley ah kaasoo ka dhacay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose kolkaasoo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay bayaan ay ku sheegtay in aan dowladda uganda looga haridoonin dilalka ay u geysanayso bulshada soomaaliyeed ayna sugato weeraro dhiigbixin ah oo ay kala kulmi doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii alfurqaanna waa naga intaa